doonyaha samata bixinta ee faransiiska iyo britain ayaa ka badbaadiyey badda u dhexaysa labada dhinac ilaa lixdan muhaajiriin ah dadkan ayaa qaarkoodna la geeyey faransiiska halka qaar kalena la keenay britain sida ay xaqiijiyeen ciidamada xeebaha ee labada dal duqa magaalada sangate ee dalka faransiiska frandersin ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in howlgal ballaaran oo badbaado ah la bilaabay lixdii subaxnimo axaddii kadib markii ilaa toban doonyood u shiraacdeen inay ka gudbaan marinbiyoodka u dhexeeya faransiiska iyo britain dhowr doonyahaas ka mid ah ayaa markiiba dhibaato la soo gudboonaatay iyada oo ay dabaylo xoogani dhacayeen nasiib darana meydka laba qof ayaa la helay marinbiyoodka u dhexeeya britain iyo faransiiska waa dariiqa ugu mashquulsan adduunka xilliga iminka la joogana baddu waa ay kacsan tahay sababtaas awgeed way adag tahay inay doonyaha yaryari ka gudbaan magafayaasha dadka tahriibiya ayaa doonyo yaryar oo ka samaysan caag iyo laashaasha saara muhaajiriin badan taana ayaa keentaa in aanay doonyahaasi iyo laashashkaasi sabayn karin biyaha dushooda ugu dambeyntiina ay u rogmadaan ka hor inta aanay gaadhin britain mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya mucaaradka iyo hay-adaha samafalka ayaa dowladda britain ee iminka xilka hayse ku tilmaamay inay ku fashilmeen arrinka muhaajiriinta britain usoo gudbaysa iyo kuwa dalka gudihiisa soo gaadhayba maxamed ibraahim hirari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee madaqada scotland ayaa hore v o a-da ugu sheegay halka ay wax ka khaldan yihiin laanta socdaalka britain xaafidow dhibta haysataa waaxda socdaalku dee waxay qeyb ka tahay uun dhaqaale xumada wadanka ka jirta waxa aan islahayn shaqaalaha waaxda iyo hawsha culus ee loo igmaday ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu dhowaa markii uu sanadkan bilowgiisa sheegay inuu labalaabi doono shaqaalaha waaxda socdaalka oo waxqabadkooduna saddex laabmi doono taas laakiinse meel ayaa la yska dhigayo waxay dowladdu door biday inay mar marba meel aan xalku ku jirin oo kale ay ka raadiso haddii ay noqoto qorshihii magangelyadoonka ruwaando lagu geynayey ama kan ay iminka bilowday toddobaadkan ee ay dadka soo galootiga ah oo kale lagu dejinayo maraakiibta amaba xeryaha ay baneeyeen ciidamada qalabka sida taas oo ay ku jirto saldhiga ciidamada cirka ee scampton ee waqooyiga england ku yaala kaas oo ay ka duuli jireen kooxdii caanka ahayd ee lix boqol iyo toddobiyo toban ee uu hogaamin jiray dagaalyahankii ingiriiska ee guy gibson kuwaasoo weerari jiray biyo xidheenadii jarmalka intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu taas ay dad badani dhibsadeen oo taarikhyahanaduna ay ku sheegeen inay tahay meel taariikhiya oo aan ku habboonayn in la dejiyo dadka qaxootiga ah markaa xaqiiqa diidmadan dowladdu waxay keentay uun inuu guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga talada haya ee conservativeka lea anderson uu ku tilmaamo dowladdiisu inay tahay mid ku fashilantay inay wax ka qabato arrimaha soo galootiga ah gabadh la yidhaahdo ana toral oo la socotay doonta muhaajiriinta badbaadisay ayaa warbaahinta u sheegtay in ay dadka doonyahaasi saarnaa isku dayayeen inay kabahooda biyaha kaga dhuraan kadib markii ay gudaha u soo galeen waxa ay ku tilmaantay inay ahayd muuqaal aan indhaha u wanaagsanayn wakaalada wararka reuters ayay telefoon ugu sheegtay in doonyaha ay dadkaasi saarnaayeen ay dadku aada uga tiro badnaayeen ciidamada ilaalada xeebaha britain ayaa waxa iyaguna sheegeen in doonyahoodu ay soo badbaadiyeen doon yar oo kale oo caag ka samaysnayd oo ku qaraqantay badda sabtidii idorato xukuumadda ra-iisul wasaare rishi sunak ayaa toddobaadkan soo saartay dadaalo iyo qorshayaal ay ku dhimayso tirada magangelyadoonka ee ku imanaya doonyaha yaryar britain iyada oo rajaynaysa inay ku kasbato taageerada codbixiyayaasha doorashada soo socota sida ay sheegeen dadka ka faalooda arrimaha britain tirakoobyada dowladda u k ee muujinaya tirada dadka soogareetinka ah ee kasoo gudbay marinbiyoodkaasi sanadkan inay ka badan yihiin lix iyo toban kun oo muhaajiriin ah iyada oo in ka badan kun iyo boqol qof ay yimaadeen toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya cabdixaafid cawil ismaaciil v o a ee london